dhammaantiin waa salaamantihiin dhammaantiin waa salaamantihiin gaar ahaan generaalka oo martida noo ah sidii loogu kadiyey saaxiibkay oo kale loogu kadiyey aniga nafteyda lama sheegin waa soo diyaarsan lahaa waa marka kadiskaas hadda waxay ila tahay waxaan rabay xoogaa inuusan sheegin innaga inaan aniga iyo saaxiibada wax sidaa loo egna inuusan sheegin hadda dhacday lama soo celin karo arinka kaleas ayaa laga dhubsada marka waa arrintaas waa iga taas midda labaad waxaa weeye ragga dhallinyarada ah janankaa u sheegi doona oo oran doona waxbarta maxaa yeelay janankan janan caadi ah ma ahayn markii waxaan soo xasuustay maanta xasuusanaya markii la yidhi xafladda ka soo qeybta bari jiray xamar dadka iskuullada xamar iskuullada ugu muhiimsan oo xisaabta dadka laga baro oo ninna isagaa macallinka ah marka waktigii ma sheegayo maxaa yeelay waktigii haddaan sheego waa lama rabo taas taas lama rabo waktigii ma sheegayo laakiin janan caadi ha u qaadanina siyaasadda iyo keliya ha u qaadanin aqoonyaha weyn weeye waxaan rabaa inaan idhaahdo soo dhowow magaaladan boston la yidhaahdo waxaa weeye magaalo caan ku ah soomaalidu hadday rabto hadhowdii waxay rabto ha sheeg sheegto laakiin guud ahaan waa dadaan kala harin markii dhib yimaado aan kala harin dhimasho guur isku imaasho iyo markii martida lasoo dhowaynayo magaalo aad iskugu duuban waay anigu magaalooyin badan ma tegin laakiin dad badan ayaan waraystay waxaa leeyay sida magaaladan dadka soomaalidahoo degan iskugu duuban yihiin magaalooyinka kaleeto saas oo kaleeto maaha waxaan kugu soo dhoweynaynaa magaaladan oo dhulka maraykankana magac weyn ku leh annaga soomaalida joogtaana aan nahay soomaalida iskugu duubnaan badan waxaan kaa codsanaynaa dhulkii markii aad ku laabato inaad horta fariinteyda gaarsiiso iyo wixii aad nagu aragtay oo soomaalida dhulka ku nool aad tirahaa waxaad ku dagaashaan meeshan inima yaallaan iska dhaafa dagaalka iyo dhibaatooyinka waxba ma yaalan maxaad isku dagaalaysaa wixii oo dhanba waa la dhammaystiray waa mahadsantahay jiraale kusoo dhowow